bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamahayaa ummadda soomaaliyeed meel kasoo joogto gaar ahaan ummadda jubbaland aad baan u salaamahayaa meel kasoo joogaan ummadda jubbaland waxaan ka nimid socdaal dheer oo meelo badan aan kusoo kala bixinay waxa ugu dambeeyey socdaalka haatan aan ku tagnay magaalo madaxda soomaaliya muqdisho oo ah magaalo madaxdanadii ummadda soomaaliyed udhexaysay muddo lix beri aan ku maqnayn waxaan tagnay maxaa la yidhahdaa maalin sabtida ahayd maanta oo khamiisana waan kasoo mabaxnay waxyaalihii aan u tagnay iyo safaradaan u tagnay oo kusoo guulaysanay maxaa yeelay wax yaroo madmadooba oo kulaxa jiray dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland arrinta iyada ahayd heshiiskii kasoo bilowday magaalada addis ababa ee soo maray halkan oo maray xamar tegay xamar qatinkiisi bay ahayd waxaan la kulanay dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda ugu waaweyn waxaan kaloo la kulanay dadka reer jubbaland ee joogay meesha la yidhahda muqdisho waxaan ula kulanay qabiil qabiil waxaan ula kulanay beelbeel waxaan ula kulanay cid walba oo muxuu ahaa wax tabanaysay waxaan kusoo heshiinay ama aan kusoo kala tagnay heshiis aad iyo aad u wanaagsan waxaa jirtay saad la socotaanba dad yow yar yar dad yow wax tabanahayay baa jiray dadka iyaga ahaa heshiis buuxaan soo wada qaadanay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan arrin aad iyo aad buu isku dhabarjiliyey si dadku ula hadli lahaa una raaligelin lahaa ee iskuguna imaan lahaayeen waxaan mahad weyn u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirkiisa wasiir dawlihiisa madaxtooyada faarax sheekh cabdulqaadir arrimaha ay ka qabteen heshiiskaas oo isu dhabar jibiyeenna aad baan u mahad celinayaa dowladda soomaliya o dhamaanna waa u mahad celinaynaa soo dhaweyntii iyo qaabilaadii weyneed ay noo fidiyeenna waa u mahad celinayaa saad la socoteenba gobol afar sano taalay baa jirtay meesha la yidhahda muqdisho oo dadyow fara badan oo deegaanka ka mid ah oo waxyaalo badan kala tabanayay oo mugdi mugdi ku dhex jiray u taalay baa jirtay gobosha iyada ahayd waxaa la soo laabay daraad oo ay taariikhdu ahayd tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo saddex tobankii waxaa lagu soo laabay gurigay gogoshaas taallay oo ahaa hoteelka loo yaqaana city balasa gogoshaas oo budhigay u ahaayeen suldaan cabdulqaadir luga dheere iyo maame sahro sheekh xuseen gogosha iyada ahayd meel munaasab ah meel weyn meel fagaaro ah ayaa lagu soo laabay waxaana loo soo wareejiyey dhulka jubbooyinka waxaa loo soo wareejiyey gogoshaas dhulka jubbooyinka waxaa la dhigi doonaa gogoshii jubba jubbooyinka la dhigi doona magala ismaail la dhigi doonaa dib u heshiinta halkay ka socon doontaa halkan baa mataqaanaa baaqii ummadda soomaaliyeed ee reer jubbooyinka o dhan aan ugu baaqaynaa inay muxuaha kasoo qayb galaan annaguna dowladanadan jubbaland waa dowlad dib u heshiisineed dowlad hadda dib heshiinta bilaabaysa maahane waa dowlad dib u heshiine labada sanaba waxaa wadi doonaa dib u heshiisiin qof tagay lagama hari doono laba qof lagama hari doono qabiil tagay laga hari doono lagama hari doono dhammaan ummadda soomaaliyeed ee degan saddexda gobol sidaan iskugu keeni karnaan iskugu keenaynaa waa isu dhabar jibinaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dowladdii soomaaliya mar labaad oo uu hormuudka ka ahaa madaxweyne sheekh xasan sheekh maxamuud oo addis ababa iyo meel walbay tagaan heshiiskii annaga iyo ayaga noo dhexeeyey oo nala qaateenna aad baan ugu mahad celinayaa gobosha maanta laga bilaabo oo aan kuso maanta laga bilaabo oo aan kusoo noqonay magaalada kismaayo maxaa la yidhahdaa gogoshii sidaan u fidin lahayn baan maxaa la yidhaha ku baaqaynaa gogoshi ayay ahayd waa fisan tahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda jubbooyinka gogoshi waa u fisan tahay saddexda gobol ummadda degan gogoshi waa u fisan tahay kuwii naga tegey oo meelaha kale naga jiray gogoshi waa u fisan tahay toos iyo toos baana loo dhigi doonaa waxyaalaha mugdi mugdi oo jiray way dhammaadeen dad dadyowa qaar ba waxay dhihi jireen wixii hore oo tegey waxaa laga noqonayaa xale dhali baa laga noqonayaa xale dhali baana la noqday gogoshina waa fisan tahay si toos ahaan udhigaynaa gogoshii wax kaloo dhibaataa ma jiraan heshiiskii adisaba lagu soo galay oo ahaa in laba usbuuc gudahooda aan ku tagna magaalada muqdisho annaga haddaan nahay madaxa jubbaland waa fulinay wafdi ballaaran oo madaxweynaha horkacahayo oo ballaaran baa meesha tegey heshiiska labada usbuuc gudahooda waa ku tagnay xamar waa ka soo dhammaanay annagii dowladdina waa soo afgaranay soomaaliya meel kastoo joogto gaar ahaan ummadda jubbooyinka meel kastoo joogto gogoshi waa idin fidsan tahay waan dhignay waayay tallaa meel kastoo joogtaan kasoo baxa waxaan u sheegaynaa fariin aan ka wada madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan in colaadii ay dhammaatay shaaqdigii uu dhamaaday uur iskuqabashadii ay dhammaatay dadyowa kala tegay ay dhammaadeen dadkii la qalday ay soo noqon karaan askarihii tegey iyo dadkii tegey ee naga maqnaa waa ciidankanaga waa ciidankanaga waan soo dhaweynaynaa way imaan doonaan hadduu ilaah yidhaahdo toos baa loo loola macaamilsami loola macaamilsami doonaa waxba waxaa weeye wixii nagu kala dhex jiray ee xagga iyo xagga la kala geliyey horena uu madaxweynaha u sheegay rootiga laiskula dhuuqay uu sheegahay rootiga waa lasoo afjaray iyo marqa laiskula dhuuqay waa lasoo afjaray gogoshii mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar faraad baan u sheegaynaa kismaayo aan dhigaynaa waxaan sugaynaa waa guddiga bunka oo soo guuro guddiga bunka waa yaqaanaa waa gogoshii taallay guriga suldaan luga dheere oo noo yimaada keliya sugaynaa meeshii lagu dhigi lahay waan diyaarinaynaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu